baxniintii cutubka lixiyo tobnaad markaasay ka ambabaxeen elim oo shirkii reer binu israa'iil oo dhammu waxay yimaadeen cidlada siin la yidhaahdo taasoo u dhaxaysa elim iyo sinai waxayna ahayd bishii labaad maalinteedii shan iyo tobnaad taasoo ka dambaysay baxniintii ay masar ka soo baxeen markaasaa shirkii reer binu israa'iil oo dhammu cidladii muuse iyo haaruun ugu gunuunceen oo reer binu israa'iilna waxay iyagii ku yidhaahdeen waxaa noo wanaagsanaan lahayd inaannu gacanta rabbiga ku dhimanno annagoo dalkii masar joogna inta aannu ag fadhinaynay dheryaha hilibka ah oo aannu kibis ka dhargaynay waayo waxaad cidladan noogu soo bixiseen inaad ururkan oo dhan gaajo ku dishaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal eeg waxaan samada idinka soo dayn doonaa kibis oo dadku waa inay dibadda u baxaan oo maalin walba soo urursadaan in maalin ku filan si aan u tijaabiyo iyaga bal inay sharcigayga ku socdaan iyo in kale oo maalinta lixaad waa inay diyaarsadaan wixii ay soo gurteen kolkaasay noqon doontaa intii ay maalin walba guran jireen in labanlaabkeeda markaasaa muuse iyo haaruun waxay reer binu israa'iil oo dhan ku yidhaahdeen maqribka baad ogaan doontaan inuu rabbigu idinka soo bixiyey dalkii masar oo subaxdana waxaad arki doontaan ammaantii rabbiga waayo wuu maqlayaa gunuuskiinna aad rabbiga u gunuusaysaan oo annagu maxaanu nahay oo aad noogu gunuusaysaan markaasaa muuse wuxuu yidhi rabbigu maqribka wuxuu idin siin doonaa hilib aad cuntaan subaxdana wuxuu idin siin doonaa kibis aad ka dhareegtaan maxaa yeelay rabbigu wuxuu maqlayaa gunuuskiinna aad isaga u gunuusaysaan bal maxaanu annagu nahay annaga noo gunuusi maysaane waxaad u gunuusaysaan rabbiga markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi shirka reer binu israa'iil oo dhan waxaad ku tidhaahdaa rabbiga hortiisa ku soo dhowaada waayo wuu maqlayaa gunuuskiinnii intii haaruun la hadlayey shirkii reer binu israa'iil oo dhan waxay eegeen xaggii cidlada oo bal eeg ammaantii rabbiga ayaa daruurtii ka dhex muuqatay markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu isagii ku yidhi anigu waan maqlay gunuuskii reer binu israa'iil haddaba la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa maqribka waxaad cuni doontaan hilib subaxdana waxaad ka dhergi doontaan kibis oo waad ogaan doontaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahayna oo waxaa dhacday in maqribkii digaag duur yimaadeen oo ay xeradii oo dhan qariyeen oo subaxdiina waxaa degmadii hareeraheeda ku soo degay sayax oo markii sayaxii soo degay baaba'ay ayaa waxaa dhulkii cidlada ku hadhay wax yar yar oo gobaaban oo laaleeg sayax barafoobay oo markay reer binu israa'iil arkeen ayaa midkoodba ka kale ku yidhi maxay tahay waayo ma ay garanayn waxay tahay kolkaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi tanu waa kibistii rabbigu idin siiyey inaad cuntaan waxanu waa wixii rabbigu idinku amray nin walba ha gurto in cuntadiisa ugu filan inta dadkiinna tiradiisu tahay qofkiiba comeer muggiis ha qaato oo nin walba inta teendhadiisa joogta ha u qayb qaato oo reer binu israa'iil sidaasay yeeleen oo qaarna wax badan buu ka gurtay qaarna wax yar oo markay coomarkii ku qiyaasteen kii wax badan soo gurtay waxba kama hadhin kii wax yar soo gurtayna waxba kama dhimin oo nin walba in cuntadiisa ugu filan buu soo gurtay markaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi ninna yuusan waxba ka reebin ilaa subaxda habase yeeshee muuse ma ay dhegaysan laakiin qaarkood baa wax ka reebay ilaa subaxdii kolkaasaa dirxi galay oo ay urtay markaasaa muusena iyagii u cadhooday oo subax kasta nin walba wuxuu guran jiray in cuntadiisa ugu filan oo markii qorraxdu soo kululaatana way dhalaali jirtay oo maalintii lixaad waxay soo gurteen kibistii hore labanlaabkeed qof walba wuxuu soo gurtay laba coomar markaasaa tallayaashii shirka oo dhammu intay u yimaadeen muuse u sheegeen kolkaasuu wuxuu iyagii ku yidhi waxanu waa wixii rabbigu ku hadlay berri waa maalin weyn oo nasasho oo waa sabti quduus u ah rabbiga wixii aad duban lahaydeen dubta oo wixii aad karin lahaydeenna kariya oo wax alla wixii idiin hadha meel dhigta oo ha idiin yaalleen ilaa subaxda kolkaasay meel dhigteen ilaa subaxdii sidii muuse ku amray oo mana ay urin dirxina laguma arag markaasaa muuse wuxuu yidhi intan maanta cuna waayo maanta waa maalin sabti u ah rabbiga oo maanta waxba duurka ka heli maysaan lix maalmood waa inaad soo gurataan laakiinse maalinta toddobaad waa sabtida oo maalintaas waxba ma jiri doonaan innaba oo waxaa dhacday maalintii toddobaad inay dadkii qaarkood dibadda u baxeen inay wax soo gurtaan laakiinse waxba ma ay helin markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi ilaa goormaad diidaysaan inaad dowrtaan amaradayda iyo qaynuunadayda bal eega rabbigu wuxuu idin siiyey sabtida oo sidaas daraaddeed buu isagu maalintii laxaad idin siiyey kibis laba maalmood idinku filan haddaba nin kasta oo idinka mid ahu meeshiisa ha joogo oo maalinta toddobaad ninna yuusan meeshiisa ka bixin oo sidaas daraaddeed baa dadkii maalintii toddobaad u nasteen oo reer binu israa'iil waxay magaceedu u bixiyeen maana oo waxay u caddayd sida midhaha koryandar la yidhaahdo waxayna u dhadhan ekayd sidii buskud malab lagu sameeyey markaasaa muuse wuxuu yidhi waxanu waa wixii rabbigu idinku amray oo wuxuu yidhi coomar muggiis ha loo dhigo farcankiinna dambe inay arkaan kibistii aan idinku masruufi jiray markaad cidlada joogteen oo aan dalkii masar idinka soo bixiyey markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi weel qaado oo waxaad ku shubtaa coomar muggiis oo maana oo rabbiga hordhig in loo hayo farcankiinna dambe sidii rabbigu muuse ku amray ayaa haaruun maragga hortiisii u dhigay in loo hayo aawadeed oo reer binu israa'iil waxay maanadii cunayeen afartan sannadood ilaa ay yimaadeen dhul la deggan yahay waxay cuni jireen maanadii ilaa ay yimaadeen dalkii reer kancaan xadkiisii coomer waa eefaah toban meelood loo dhigay meeshiis